siyaasi saciid cabdulaahi oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in xasan maxamed xuseen oo loo yaqaano muungaab uu yahay ninkii ugu horeeyey ee bilaabay dhulboobka haatan ka socda gobolka banaadir jenaraal muungaab ee wixii dadku ka yaqaana laga yaqaanaa gobolka banaadir a loo magacaabay gobolka banaadirna kollay xaalada dhulka odagii bilaabo u ahaa oo hadda hadda socoto weli oo noo kala goy waxa ku salaysnaa oo dan laydaahaa oo hadda sida dhulkaan hadda galmudug loo yaqaano iyo dhulal badan iyo siinaa iyo meelo badan oo muxuu ahaa sidaas hab oo muxuu ahaa madaxweynaha noon oosta looga soo seexaa iyo odagii bilaabana wuu ahaa xaaladaha hadda soomaaliya ay xoogaa ka cabaadee oo muqdishona ka cabaadayso sida gaarka ah oo dhulka ku saabsan odagii bilaabo u ahaa in danta guud la iibiyo warqad fikreeta madaxweynaha laga soo seexo muungaab ayaa dhowaan loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuuna wixii ugu horreeyey ee uu soo hadal qaaday ka dhigay dhismayaasha danta guud ee waxbarashada oo ay xilligan degan yihiin dad shacab ah isagoo ugu baaqay dadka ku nool inay baneeyaan siyaasigan oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay cabsida laga qabo in dhulkaasi la boobo maadaama horey sidan oo kale dhul caam ah loo boobay kadibna la iibiyey iyagoo bulshada loo sheegayo in iyaga loo adeegayo hadda wuxuu ahaa hadalkiisa uu ujeediyey oo wuxuu yii meelaha waxbarashada ha laga baxo si loo dayactiro meelaha dhulka waxbarashada oo muxuu ahaa wasaaradaha waxbarashadu lahaayeen oo dadku muxuu ahaa hadda degan yahay in la baneeyo wuxuuna cuwaan uga dhigay in la dayactiro marka taasina dadku hadda waxaan isleeyahay waa dad xoogaa didsano waxaan isleeyahay ciwaanadii hore kama duwana oo muxuu ahaa dadka looga saaray muxuu ahaa meelo badan oo hadda oo markii dambena dad shaksiyaad uu ku wareegayn oo ganacsato ah marka amarka iyo warqadahana ay muxuu ahaa madaxweynaha soo soo baxayeen iyadii unbay ay ku dambayn doontaan aan isleenahay marka kolley waa xaalka saskaas baa jira guud ee dawladda hadda loogama baran meelo ay dad ka saarto inta qurxido wasaaradihii ama hay-adihii lahaa ay dib ugu celiso haddaba muungaab ayaa inta aanan xilkan guddoomiyanimada loo magacaabin lagu xusuustaa inuu qayb ka ahaa mas-uuliyiin isu muujinayay inay kasoo horjeedeen falal ay ka mid yihiin dhulboobka uu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ka wada muqdisho ayaa hadda oo uu dib ugu soo laabtay xilkaasi wacad ku maray inuu fulin doono damaca xasan sheekh ee ah boobka iyo bililaqada ka dhanka ah bulshada ku nool magaalada muqdisho